faadime yaasiin jaamac markana galmudug maamulka galmudug ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in ay ku soo dhisaan golayaasha deegaanka ee degmooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo tallaabadan ayay sheegeen in looga gudbayo habka magacaabista ku dhisan oo dadkana loo madax bannaynayo in ay doortaan ciddii iyaga mateli lahayd wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee galmudug axmed xasan cali ayaa u sheegay v o e da in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gebagabayn doonaan arrimahaasi cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u waramay barnaamijkan waxaa ka qayb galay lixda degmo ee haysta j b l g ga lixdaas degmo oo kala ah balanbaliyo caabudwaaq cadaado obyo gaalkacay iyo dhuuse maxreeb waa degmooyinka la rabo inaan u dhisno golaha deegaanka ee soo socda insha allah gaalkacya way haysataa laakiin shanta kale waxaan rabnaa inaan u dhisno golihii deegaanka ee degmooyinkaas muhiimad caynka e baa laga leeyahay in maamulkii la daadajiyo oo la gaarsiiyo bulshada qaybaheeda kala duwan guriga marka la dhisayo awoodda guriga uu ku taagan yahay waa aas-aaska dowladahan hoose waa aas-aaska dowlad wadaagga haddii aan la helin dowladihii hoose aan hoos laga soo dhisin oo maamulka hoos loo daadajin dowladda federaalkana ma taagnaanaysa maamul goboleedkana ma taagnaanayo marka waxaan rabnaa ase galmudug inaan marka hore kasoo dhisno salka hoose ee dowladnimada ilaa ka hadla haddii ilaa yidhaahdo ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hortaagan ama imaan kara dhismayaasha golayaasha deegaanka degmooyinka kale ee galmudug oo aada isleedihiin caqabadahaas waxay u baahan yihiin ka hor inta aan la bilaabin shaqada in la turxaan bixiyo run ahaantii ismalihi wax caqabado ah ayaa kaa hor imaan kara degmo walba oo galmudug ka mida waxay diyaar u tahay amabay u baahan tahay inay hesho maamulkii degmooyinka dadkii odayaasha dhaqanka dhalinyarada civil society-ga culamaadudiinta ganacsatada degmooyinka o dhan waxay diyaar u yihiin inay dhisaan golo deegaan oo xor ah oo xalaala oo ayagu ay soo doorteen annagana waa la garab taagannahay golayaasha deegaankaan dhisaynaa markaan ku leeyahay maaha warqadihii digreetada lasoo magacaabi jiray waa lahaasho dadka ayagaa iska leh ayagaa soo dooranaya ayagaan la shaqaynaynaa ayagaan dhexdhexaadinaynaa ayagaan rabnaa inay soo doortaan dadkii mateli lahay afarta sano ee soo socota waxaana rajaynaa baahida ay u qabaan in golo deegaan loo dhiso waxaad arki doontaa hadduu ilaah yidhaahdo golooyinka soo socda markaan dhammayno golayaasha deegaanka ee galmudug markaasaa ogaa doontaa baahida ay u qabeen dadka inay helaan golo deegaan dhowaan waxaa jirtay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ku howlanayd dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaarkood weliba in degmada balanbal buuq badan uu ka dhashay arrintaasi xaggey ku dambeysay maxaa saxal ah oo laga gaaray
run ahaantii wax buuqa kumaysa dambeyn maamulka waa lasoo dhisay ilaa xadaa la keenay waxaana soo galay doorashooyinkan muddo sagaashan maalmoodaan xakinay hadduu ilaah yidhaahdana hadeertaan maanta madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug shirka wuxuu ku sheegay sida ugu dhaqsaha badan leh inaan u bilaabi doono balanbaloo kale olmost waa dhamaystir way dhamaystiran tahay inta badan caabudwaaq iyo cadaado iyo dhulsa mareeb iyo hobyana sida ugu dhaqsaha badan leh ayagana aan u bilaabno hadduu ilaah yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug axmed xasan cali waxa uu u waramayey wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq